ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labiyo labaatanka rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada qodobada maanta arbaca barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah weerar ka dhacay xarun ganacsi oo ku taala dalka holand askar faransiis ah oo lagu xiray dalka afrikada dhexe muxuu salka ku hayaa khilaafka ruushka iyo ukrain ee dhaliyey in ciidamada ruushku gudaha u galaan dalkaas warbixin ayaad dhegaysan doontaan waa maxay tilmaamaha ay leeyihiin hogaanka daacadda ah ee ay u baahan tahay ummadda muslimka ah sheekh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa ka jawaabaya yuhuudda oo duqaymo ka geysatay waddanka suuriya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kaleyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka weli xiisad cakiran ayaa ka taagan dalka ukraine iyadoona la tumayo durbaanka dagaalka kadib markii ciidanka ruushka ay gudaha u galeen waddankaas haddaba warbixinta idinku soo socota waxaanu ku eegi doonaa waxa uu salka ku hayo khilaafka ruushka iyo ukraine iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee xiisada gobolka donibas Трагедия может продолжаться.
putin oo keliya ayaa sameynaya awoodda kama dambaysta ee reer galbeedka ama ugu yaraan wuu tijaabinayaa waxaa jira daadad eedeymo handadaad iyo ballanqaadyo ah oo ay sameynayaan madaxda reer galbeedka kuwaasoo ku goodinaya go-doomin dhaqaale iyo cunuqbateenno adag oo ay kusoo rogaan dowladda ruushka Now the UK and our allies will begin begin to impose the sanctions on Russia that we johnson ra-iisul wasaaraha britain ayaa ah kan ugu codka dheer marka laga hadlayo hanjabaada xagga cunuqabataynta ee ku wajahan ruushka madaxda kalena kama xanuun yara qaraaraadka iyo go-aanada xagga cunuqabataynta ahna ma joojin karaan tallaabo horey u dhacday oo ah in ruushku gudaha usoo galay ukraine hanjabaada cunuqabataynta ugu weyn waxay gaartay xagga tamarta iyo shidaalka berlin ayaana joojisay mashruuca nord stream two oo ah tubo weyn oo lagu waday in shidaalka ka yimaada ruushka gaarsiiso jarmalka tani waa xuduudda ay leedahay awoodda reer galbeedka ee ka taagdaraysay inay wax tallaaba ah ka qaado ruushka kuna qasbanaatay ugu dambeyn inay cunuqabatayno aan saameyn lahayn kusoo rogto ruushka taasoo aan u diidin madaxweynaha madaxadayga badan ee putin in dabaabaadkiisu galaan gudaha gobolka donibas ayna suuragal tahay inay usii gudbaan magaalada kiyef ee caasimada ukraine washington ma heli kartaa waxaan ka hayn cunuqabatayno ay kaga jawaabi karto ikhtiraaqii ugu weynaa ee lagu sameeyey yurub iyo khariirada caalamka ay hogaamiyaan maraykanka iyo xulafadiisa kadib waxaa loogu yeero dagaaladii koowaad iyo labaad ee adduunka dad badan ayaa su-aashaas isweydiinaya biden ayaa la kulmay golaha amniga qaranka ee maraykanka sidaasi si la mid ahna waxaa sameeyey madax kale oo ka talisa yurub miiska waxa saaranna waa cunuqabatayn mana jirto wax intaas ka badan go-aan uu soo saaray biden maanta oo arbaca ah wuxuu ku sheegay inuu cunuqbatayno adag kusoo rogay shakhsiyaad ruush ah iyo bankiye ay leedahay dowladda taasoo uu sheegay in ruushka ay ka hor istaagi doonto maalgelinta uga imaaneysay reer galbeedka khubarada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha waxay tilmaamayaan inaanay reer galbeedka iyo ruushkuba ku kala adkaan doonin cunuqbataynada lana arki doono cidda ugu horeysa ee qayladhaanta bilowda maadaama yurub afartan boqolkiiba shidaalkeeda ka heli jirtay ruushka halka ruushkana inta badan lacagaha kasoo gala shidaalka uu ku maalgelin jiray howlaha dowladda هذه آه، معادلة فعلا آه، معقدة هي مثل مسألة آه، عض الأصابع من يصرخ أولا لأن آه، آم، الاتحاد الاوروبي يعتمد بنسبه كبيره جدا 40 او اكثر قليلا على الغاز الروسي وعلى النفط الروسي آه، في المقابل روسيا تعتمد بشكل كبير جدا على مداخلها من النفط والغاز فربما هنا آه، عملية آه، الضغط نحن إلى حد الساعة لم نصل إلى مسألة آه، عقوبات فعلية هي كلها تهديد بتلويح رغم أن آه، الإدارة الأمريكية تقول بأنه آه، روسيا فعلا تجاوزت الخطوط الحمراء ma jirto go-aan keliya oo putin ku qasbi kara inuu dib u gurto reer galbeedkuna diyaar uma ahan inay awood ciidan kaga hortagaan hanqaltaaga ruushka tani waa dhiiqada ay lugaha kula jirta ukraine oo ah dal dhaca yurub balse aan xubin ka ahayn ururka nato sidoo kalena haysan hubka wax gumaada ee nukliyarka sidaasi darteed kiyev waxay ku qasban tahay in iyada oo keliya ay wajahdo masiirkeeda maxaa yeelay yurub tamarti gelisay taariikhdeeda laba dagaal oo waaweyn ilaa ay hadda ma gaarin nidaam damaanad qaadi kara amniga dowladaha yurub oo idil ama ugu yaraan xasilooni dareensiin kara dowladahaas marka ay soo wajahdo halista ay maanta la nooshahay ukraine dad badan waxay aaminsan yihiin in ukraine ay la nooshahay xaaladii ugu adkayd reer galbeedku si kasta oo u qaylo dhaamiyo ugu dambeyntii isbahaysiga nato ma difaaci doono dal aan xubin ka ahayn ururkaas ukrainena inkastoo ay aada isuga howshay inay ku biirto ururkaas haddana reer galbeedka ayaa ka hor istaagay waxayna iskudaygaas ku kasbatay cadaawad dheeri ah oo uu putin u qaaday reer ukraine kani waa wasiirka dagaalka ee maraykanka oo socdaal ku maraya waddanka poland oo xuduud la leh ruushka mana awoodo isaga iyo dowladda martigelineysaba in hal askari oo keliya u diraan dalka ukraine si looga difaaco duulaanka ruushka tani waa duleelka iyo nuqsaanta ugu weyn ee uu leeyahay heshiisku sheegyada amniga ee caalamka ee ay galeen dowlado badan oo ka tirsan dunida waa heshiisyo amni oo dowladaha qaar siinaya amni halka kuwo kalena ay wajahaan masiir mugdi oo maalinle ah sida bamaanta haysata ukraine putin ayaa dareemay gaabiska heshiisyadaas amni ay leeyihiin iyo sida aanay waxba uga tari karin dagaal rasmi oo qarxa maraykanka ayaan ku dhicin dagaal toos ah oo ula galo ruushka haddii uu ku duulo ukraine naatana lagama yaabo inuu soo sameeyo fargelin military sida uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha ingiriiska waxa ugu weyn ay reer galbeedku awoodaan inay sameeyaan ayaa ah inay xanuujiyaan putin taasina waxay ku imaan kartaa in putin lagu wajaho awood caskari si ay ciidankiisa u dareemaan xanuunka hase ahaatee waa arrin aanay marnaba u helanayn dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka oo sida muuqata mar dhow farihiisu ka bixi doonaan awoodda ku amartaaglaynta caalamka ukraine waxay isku bedeshay goob lagu tijaabiyo hubka casriga ah reer ukraine oo keliya ayaana qaadanaya culayska ka dhasha faragelinta ruushka ee dalkaas haddii aynu usoo noqono gobolka donibas ama gobolka dhuxusha waxa uu dhacaa bariga ukraine waxaana uu u dhow yahay dalka ruushka gobolkan ayaa ka kooban laba ismaamul oo kale ah donisk iyo logansk masaaxo ahaanna waxa uu ku fadhiyaa konton iyo laba kun oo kilomitir afargees ah dadka ku nolona waxaa lagu qiyaasaa toddoba milyan oo ruux kuwaas oo ku hadla afka ruushka tani waa midda keentay in wixii ka dambeeyey markii uu burburay isbahaysigii midooda soofiyeed ay dadkani ku andacodaan inay dulman yihiin labada kun saddex iyo tobankii ayaa tabashadaasi ay qabeen dadka ku nool donetsk iyo logansk waxay isku bedeshay damac la xiriira gooni ugosad banaanbaxyo muddo socday kadib waxay xaaladdu isku bedeshay mid dagaal kooxaha gooni ugosadka ee gobolka ayaana hubka qaatay dagaalna kala hortegay ciidanka ukraine labada kun afar iyo tobankana codbixin hal dhinac ah oo la sameeyey waxay dadku u codeeyeen inay ka go-aan ukraine inteeda kale sanadkii labada kun shan iyo tobanka wadaxaajoodyo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha ruushka jarmalka faransiiska iyo ururka iskaashiga xagga amniga ee yurub ayaa ukraine iyo kooxaha gooni ugosadka waxay ku kala saxiixdeen heshiiskii minisk heshiiskaas ayaa dhigayay in labada ismaamul ay ka tirsanaadaan ukraine hase ahaatee la siiyo nidaam maamul oo gaar ah laakiin dagaalka ayaa mar kale qarxay isagoo isku bedelay dagaal dhiigbixin oo muddo dheer soconaya ruushka ayaana lagu eedeynayay inuu horinayo dagaaladaas isagoo taageeraya kooxaha gooni ugosadka moscow ayaa eedeymahaasi mar weliba gaashaanka u daruuraysay iyadoona kiyev ku eedeysay inay dhibaato ku hayso dadka ku nool gobolka donibas ilaa ugu dambeyn uu putin u aqoonsaday magaalooyinka logansk iyo donetsk inay yihiin jamhuuriyaad ka madax bannaan ukraine intiisa kale marka laga hadlo xaaladihii ugu dambeeyey ee donibas waxaa lasoo warinayaa in ciidamada ruushka ay weli kusii qulqulayaan gobolkaas iyagoo kasoo gudbaya xuduudda furiimaha hore ee dagaalka ayaana waxaa laga soo sheegaya dagaalo goosgoos ah oo dhex maraya ciidamada ukraine iyo kuwa gooni ugosadka ah kooxaha gooni ugosadka waxay tilmaameen in ciidamada ukraine ay duqeeyeen tv-ga maxalliga ee gobolka inkastoo aanay ka dhalan wax khasaare ah ukraine dhankeeda waxay tilmaamaysaa in laga dilay hal askari halka laga dhaawacay lix kale kadib duqeymo ay fuliyeen ciidamada ruushka siday hadalka u dhigtay dadka ku nool deegaano gaaraya ilaa afartan oo ku dhirirsan furimaha dagaalka ayaa muujinaya walaac xogan oo ku aadan xaaladda ay ku nool yihiin dowladda ukraine ayaa dhankeeda waxay ciidamo dheeri ah geysay goobaha dagaalka saraakiisha ciidanka ayaana tilmaamaya inay diyaar u yihiin dagaal adag oo ay kala hortagaan kooxaha gooni ugosadka iyo ciidanka ruushka sida muuqanaysa inay kasii darto mooye xaaladdu ma jirto rajo ah inay soo hagaagto dhinacyada isku birtumanaya ayaana mid weliba wuxuu u xisuldoobayaa inuu gacanta kala hormaro cadowgiisa
وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa waa maxay tilmaamaha ay leeyihiin hogaanka daacadda ah ee u baahan tahay ummadda muslimka ah sheekh ayman addawaahiri ayaa kelimad cusub oo uu jeediyey wuxuu si waafi ah kaga jawaabay su-aashaas warbixin ku aadan cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya waa sida warbaahineedii asxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay xalqada afaraad ee taxanaha safqatulqarni ama xamalaatulquruun ee uu jeediyo sheekh ayman addawaahiri xalqadan wuxuu shiiqu kaga hadlayaa mowduuc xasaasi ah islamarkaana leh muhiimad gaar ah kaas oo ah hogaanka ay tahay in ummadda muslimka ay ku midoodo oo ay yeelato iyo tilmaamaha ay leeyihiin hogaankaas oo ay u baahan tahay ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dagaalka ay ku jirto ummadda muslimka ah ayuu sheekh ayman sheegay inuu yahay dagaal aad u dheer daruurina tahay in la helo koox horboodaysa islamarkaana leh hogaan daacad ah يجب أن أعيد التأكيد على أن المعركة طويلة ومتسعة وعنيفة waxaan rabaa inaan ku celiyo oo aan adkeeyo in dagaalka aan ku jirno uu yahay mid dheer oo ballaaran aadna u adag sidaasi daraaddeed ay lagama maarmaan tahay midnimo iyo inaan dagaal galno annagoo ah ummad midaysan oo ka dagaalamaysa jabahaad kala duwan dagaalkani waxaa lagama maarmaan ah inay horboodo kooxda wacyiga leh ee ummadda islaamka u ah sahmiyayaal dhaqdhaqaaq welibana waa inuu lahaadaa hoggaan hoggaankaasna waxaa waajib ah inuu dareensan yahay dabiicada uu leeyahay loolanka iyo inuu yahay mid dheer oo u baahan in ummadda ay gasho iyadoo midaysan iskuday weliba oo lagu doonayo in ummadda lagu kala geeyana uu noqonayo adeeg bilaash ah oo la siinayo cadowga sidoo kale hoggaanka waa inay dareensanaadaan in dhagaxdhigga caqiidada waddaniga ah ee dowladda ay tahay kaalmo la siinayo cadowga isugu jira saliibiyiinta iyo yahuudda ee weerarka ku ah ummadda hoggaanka aan dareensaneen xaqiiqooyinkaas waxay jamaahiirta ummadda ku hoggaamin doonaan baaba iyo jabka kacdoonnadii carabtana waxay ku fashilmeen sababa ku aadan iyadoo hoggaanka kacdoonnadaas ay ka taagdareeyeen qaadidda mas-uuliyadda islamarkaana dareemin ama aysan doonin inay ogaadaan xaqiiqooyinka sharciga iyo waaqica ee uu leeyahay loolanka ka dhexeeya iimaanka iyo kufriga الحقائق الشرعية والواقعية لطبيعة الصراع بين الكفر والإيمان haddaba maxay tahay tilmaamaha ay leeyihiin hogaanka dhabta ah ee ay maanta u baahan yihiin ummadda muslimka ah iyo mujaahidiinta sheekh ayman addawaahiri ayaa ka jawaabaya وهنا يأتي السؤال الهام ما هي صفات هذه القيادة التي يجب أن تتخذها الأمة waxaa la isweydiin karaa su-aal muhiim ah taasoo ah maxay tahay tilmaamaha ay leeyihiin hogaanka ay tahay in ummaddu yeelato si gaar ah mujaahidiinta si loogu daydo jawaabtaydu waxay tahay waxaa jira calaamado iyo astaamo ay leeyihiin hogaanka hanuunsan waxaana ka mid ah in hogaankaas uu ku dheganaado xaakimiyadda shareecada oo aanay gorgorton ka gelin arrinkaas astaamaha iyo calaamadaha waxaa sidoo kale ka mid ah mowqifka ay hoggaankaasi ka qaateen xureynta taaka weliba oo ka mida dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga ama inay yihiin kuwa kala qayb qaadanaya gaalada gumaysiga ay ku haystaan waddamada muslimiinta calaamadaha iyo astaamaha waxaa sidoo kale ka mid ah mowqifka ay hoggaankaasi ka leeyihiin caadiyeynta xiriirka lala yeelanayo yahuudda iyo aqoonsigeeda calaamadaha waxaa sidoo kale ka mid ah mowqifka ay hoggaankaasi ka leeyihiin duqaada faasiqiinta ah iyo kuwa atbaacdooda ah iyo qaabka loola tacaamulayo kadib kacdoonnadii dhacay calaamadaha kale ee lagu garto hogaanka daacadda ah waxaa sidoo kale ka mid ah mowqifka ay ka leeyihiin dowladaha dabadhilifka ah ee ay ku adeegtaan awoodaha isla weyninka ee caalamka iyo inay waajib tahay daacadooda xitaa haddii ay noqdaan barayaal wax u dhiga shayaadiinta وطلائع لهم هل تجب طاعتهم حتى لو كانوا أساتذة للشيطان mid ka mid a cudurrada halista ah ee hogaanada ku riixa tanaasulka ayaa ah xukun jacayl iyo mansab raadinta sidaasi darteeda wuxuu sheekh ayman sheegay in ummadda ay u baahan tahay hogaan adag oo aan tanaasul samaynin si waaqica qaraar ee ummadda ku jirta uga baxdo loona gaaro waaqica guusha iyo hogaaminta adduunka وهنا أود أن أؤكد وأعيد التأكيد وأكرر التأكيد على أن معركتنا طويلة waxaan jeclahay inaan aad u adkeeyo weliba ku soo celceliyo arrinkaas aadna u caddeeyo in dagaalka aan ku jirno uu yahay mid aad u dheer iyo in waaqican qaraar ee jabka ah aan gaarnay kadib qarniyo dheer oo aan inxiraaf dhexda kaga jirnay sidaasi darteed waxaan u baahannahay hoggaan aan carabka u laalaadinin kuraasta iyo jagooyinka una tanaasulin ballan kasta iyo yabooh kasta oo loo sameeyo balse ah hoggaan ku sugnaada waddada xaqa ah sidoo kalena aan ka tanaasulayn axkaamta shareecada way dhici kartaa in hoggaankaas uu ka faa'iidaystay iska hor imaanshaha cadowga laakiin marnaba kama dhigayso arrinta la xiriirta isku xukunka shareecada islaamka badeeca ay iska iibinayso mar kasta oo gorgortan uu yimaado waxaan u baahannahay hoggaan wax mideeya oo aan dadka kala geynin umana baahnin hoggaan gaalaysiin xaqdarro ahna dadka saara iyagoo raadinaya khilaafo wahmi ah oo ku timid isla weyne iyo xaqdiid marka dambena dayaca naftooda iyo kuwii raacay intuba allah xaqa ah wuxuu yidhi قال الحق سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ugu dambeyn sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu kelimadiisa ku diray dardaaran qalbiga ka soo gahayo oo ku socda ummadda muslimka ah isagoona ugu baaqay inay ku midoobaan towxiidka xaakimiyada shareecada iyo jihaadka waddada allah أمة المسلمة لقد منحنا الله سبحانه وتعالى طاقات جبارة وأمريكا وكل الغرب والشرق والصين وكل أعداء الإسلام ummadeenna muslimka ah allah wuxuuna siiyey awood ballaaran maraykanka dhammaan reer galbeedka reer bariga shiinaha iyo cadow kasta oo ay leeyihiin muslimiinta ma awoodaan inay ku hor sugnaadaan ummadda islaamka oo midaysan laakiin waxay ku dadaalayaan inay kala geeyaan oo ay kala dhantaalaan awooddeenna maraykanka awood kasta uu leeyahay wuxuu awoodi waayey inuu iska difaaco sagaal iyo toban mujaahid oo go'aansaday inay naftooda u bixiyaan allah dartii markaas bay gudaha dalkaasi kula beegsadeen weerar culus oo uu ilaa iyo maanta la dhiigbaxayo maraykanka waxa ugu daran ee argagaxa gelinaya maraykanka iyo guud ahaan cadowga islaamka waa in ummadan muslimka ah ay ku midowda kelimada towxiidka xaakimiyadda shareecada iyo jihaadka waddada allah maxaa yeelay waxay ogyihiin in haddii ay taasi dhacdo ay tahay dhammaadkooda burburkooda iyo baaba'ooda وحول الجهاد في سبيل الله لأنهم يعلمون أن هذه هي نهايتهم وهذا هو فناؤهم ودمارهم tusaalooyinka hogaamiyaasha ay ummaddani u baahan tahay ayuu sheekh ayman addawaahiri soo gudbiyey waxaana dadka uu tusaalaha u soo qaatay ka mid ah mulla cumar mujaahid sheekh usaama bin laadin iyo sheekh cumar cabdiraxmaan نحن نحتاج لقيادة مثل الملا محمد عمر رحمه الله الذي قال إن بوش وعدنا بالهزيمة والله وعدنا بالنصر waxaan u baahannahay hogaamiyeyaal la mida mulla cumar mujaahid oo yidhi buush wuxuu noo ballan qaaday guuldarro allana wuxuu noo ballan qaaday guul waxaana arki doonnaa labadaas ballan midka dhab noqda waxaan u baahannahay hogaamiyeyaal la mida sheekh usaama bin laadin kaasoo ku dhaartay in maraykanku aanu nabad ladi doonin ka hor inta aanu ciidankiisa kala bixin dhulka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan u baahannahay hogaamiyeyaal la mida sheekh cumar cabdiraxmaan kaasoo ku yidhi garsoorka ku xukun kitaabka allah haddii kale waxaad noqonaysaa garsoore gaal ah faasiq ah oo daalim ah marka ummaddayda muslimka ahay daleecadeeda mujaahidka ahay hoggaankeeda saafiga ah ee daacadda ahow xitaa kuwii dib u gurashada sameeyey iyo xitaa kuwii gaalaysiiyey ummadda ee dhiiggooda bannaystay dhammaanteenna aan ku soo noqono waddada toosan oo aan samaysano hoggaan toosan allow ma gaarsiiyey markhaati ka noqo الصالحة الحكيمة المؤمنة الصادقة ألا هل بلغت اللهم فاشهد taxanaha safqatulqarni ama xamlaatulquruun waa taxano dacwi ah oo ujeediyo sheekh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida waxaana xalqaadkan uu sheekhu xoog ku saarayaa faqriga wacyiga oo ah dhufays muhiim ah oo ay markii ummadda dayacday uga soo duseen afkaar badan oo burburinaysa kayaanka iyo jiritaanka ummadda muslimka ah يا أيها الحر العزيز أسامع فأصوغ نصحي دعوة ودعاء أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت أذنيك حين تخاطب الإصغاء سقط القناع عن الذين ترددوا فانقض رجالك واختر الزعماء دع عنك كل مذبذب متراجع واختر لنصرك قادة النجباء الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
waa hagaag markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya mahad cubayd duqaymo cusub ayay yuhuuddu ka geysatay koonfur galbeed dalka suuriya ciidamada maamulka yuhuudda ayaa duqaymo cusub oo loo adeegsaday sawaariikhda dhulka laga geno ku weeraray deegaano uu ka taliyo maamulka nusayriyada suuriya oo ku yaala koonfur galbeed dalkaas sida ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka nusayriyada wasaaradda difaaca ee maamulka nusayriyada suuriya ayaa sheegtay in ciidamada yuhuudda ay saakay aroortii tiro gantaalo ah oo ay ka soo tuureen buuraha golan oo ka mid ah dhulka ay yuhuuddu xoogga ku haysato lala bartilmaameedsaday goobo ku yaalla agagaarka magaalada qunaytra ee koonfur galbeed dalka suuriya kuwaas oo sababay khasaare maadi waa weerarkii labaad oo yuhuuddu ku qaado dhulka suuriya muddo toddobaad gudihiisa toddobiyo tobankii febraayo wakaaladda wararka suuriya ee sana ayaa sheegtay in weerar gantaallo ah oo yuhuuddu la beegsadeen xeryo ciidan oo ku yaalla koonfur galbeed magaalada dimishq ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askarta maamulka nusayriyada dhanka kale askar faransiis ah ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee caasimadda jamhuuriyadda afrikada dhexe safaaradda faransiiska ee jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa ku dhawaaqday in la xiray afar askari oo faransiis ah oo gelbinayay sarkaal ka tirsan ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee bangaay safaaradda ayaa bayaan ii soo saartay ku tiri kooxda ilaalinta ee u dhow jenaraal stephen madaxa shaqaalaha howlgalka qaramada midoobay ee jamhuuriyadda afrikada dhexe oo ka kooban afar askari oo faransiis ah ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee bangaay saraakiisha afrikada dhexe ayaa ku eedeeyey askartan inay doonayeen inay shirqool ku dilaan madaxweynaha dalkaas iyadoo sawirro la baahiyey lagu arkayay askartan oo xirxiran islamarkaana lagala wareegay gaadiidkii ay wateen iyo qoryihii ay ku hubeysnaayeen dhacdadan ayaa kusoo beegantay xilli xiriirka u dhexeeya faransiiska iyo dalalka afrika uu aad u sii xumaaday taasoo sabab u ah jabkii ku gaaray duulaankii ballaarnaa ee uu kusoo qaaday dalalka dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika dhinaca kale qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa cunaqabatayn kusoo rogay ruushka madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa ku dhawaaqay in cunaqabatayntii ugu horreysay lagu soo rogay ruushka taasoo sabab u ah aqoonsiga madax bannaanida laba gobol oo gooniyogoosad ah islamarkaana ku yaalla bariga ukrain baiden ayaa sidoo kale sheegay in cunaqabatayntan ay ka mid noqon doonto laba bangi oo ruush ah iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ruushka iyadoo ay sii dheer tahay in lagu soo rogo tallaabooyin lagu jarayo qaybo ka mid ah dhaqaalaha ruushka ee nidaamka maaliyadeed ee adduunka madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in cunaqabatayntan lagu soo rogay ruushka ay ku timid iskaashi ay la yeelatay xulafadeeda iyo saaxiibadeeda caalamka isagoo dhanka kale ka digay in tallaabada uu qaaday ruushka ay bilow u tahay duulaanka milatari ee uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee ukrain sidoo kale dowladda ingiriiska ayaa cunaqabatayn dhaqaale kusoo rogtay tiro ka mid ah bangiyada ruushka iyo shakhsiyaad hantiilayaal ah oo ka agdhow madaxweynaha ruushka valadimir putin tallaabadan ayaa timid kadib markii uu ruushka madax bannaani u aqoonsaday laba gobol oo ka go'ay bariga dalka ukrain islamarkaana uu sheegay inuu caawin doono dowladaha reer galbeedka ee taageera dowladda ukrain oo ay ugu horreyso dowladda maraykanka ayaa faragelin ku tilmaamay aqoonsiga ruushka ee labada gobol ee gooniyogoosadka ah dhanka kale ruux hubaysan ayaa weerar ku qaaday xarun ganacsi oo ku taalla dalka holand booliska dalka holand ayaa sheegay in ruux hubaysan uu gudaha u galay xarun laga dukaamaysto oo ku taalla magaalada amsterdam ee caasimadda waddankaas muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaana muujinaya ruux hubaysan uu gacanta ku dhigay mid ka mid ah dadkii ku sugnaa xarunta ganacsi warbaahinta ayaa waxay soo tebisay in dad ku sugan magaalada ay maqlayeen rasaas ka dhacaysa gudaha xarunta booliska ayaa sheegay in ruuxa hubaysan uu gudaha u galay xarunta ganacsi iyagoo sheegay inay isku gadaameen goobta si ay xaalka ugu soo celiyaan sidiisii hore ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka iyo sababta uu ruuxa hubaysan u fuliyey weerarkan ugu dambayntii shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen askar amerikaan ah ayaa ka dhacay waqooyiga maraykanka ciidamada badda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay in afar askari ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay jasiiradda kaaway ee gobolka hawa ee dhaca waqooyiga dalka maraykanka bayaan ka soo baxay xarunta gantaalada baasifiga ee maraykanka ayaa lagu sheegay in diyaarad helikobtar ah oo nuuceedu yahay c lixdan iyo kow n ay burburtay xilli ay ku guda jirtay howlo tababar waxaana ku dhintay afar xubnood oo qandaraaslayaal militari ah warkan ayaa imaanaya saacado kadib markii laba diyaaradood oo kuwa helikobtarka ah islamarkaana ay lahaayeen ciidamada ilaalada qaranka maraykanka ay ku burbureen gobolka yuutah ee waddankaasi labada diyaaradood oo ahaa nuuca loo yaqaan black hawk ayaa burburay intii lagu guda jiray howlgal ay ciidamada maraykanku ka fulinayeen gobolkaas waxaana la sheegay sababta ka dambeysay burburkan inay ahayd duufaano baraf wata oo halkaas ka jira awgeed ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu طاقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي